بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثكي لباتنات بان بلابنا إن شاء الله عن إن شاء الله مركا حديثك دمينان سويدين تيندي بلابي دونا إن شاء الله تعالى مركا حديثكينا اسكا بلابنا إن شاء الله عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري اوكي حديثي وحديثكي لباتنات رضي الله عنه وينورنا صحابي جليل ah marka insha Allah taala sidii caadiga inoo ahayd waxaan ku bilaabi doonaa macneynta lafdiga an abi mas'ud an abi mas'ud waxa laga wariyay abi mas'ud waa kunyadiisi uqbata ibn amr al-ansari al-badri oo ahaa cuqba ibnu camrin ansaarta nebigana ka mid ahaa badrina ahaa deganaashihiisaa beder ahayd radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka noqdo qaala wuxuu dhahay qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulka rabbi sala allahu calayhi wasalam nabadgelyo iyo naxariis janno korkiisa ahaatee inna waa lafdu xarfu tawkiid baa dhaafka carabiga adkayn baa ku jirta inna mimaa waxaa ka mida mimaa waa min iyo maa oo laysku daray markaabay mimaa noqotay min maa mimaa inna mimaa waxaa ka mid ah waxyaaladii ay adraka ka soo gaadheen annaasu dadku min kalaami hadalladii annubuwati nebinimada al-uulaa hore dhaxalka iyo turaaska laga hayo hadaladii laga dhaxlay ambiyadii hore nubuwadii hore ee maxamed ka horeysay sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a idaa haddaanad lam tastaxi aada xishoonayn fasnac yeel maa yeel shaygii shi'ta aada rabta yeel haddaad kol xishood uusan jirin waxaa dooni yeel iyaa laga dhaxlay dadkii hore ambiyada ay ka dhaxleen xadiiska waxaa inoo wariyay albukhaari raximahullah okay markaan isla fahnay lafdigii xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan isla bilaabaynaa inaan marka hore isla sheegno insha allahu tacaala cinwaankii xadiiska xadiisku muxuu cinwaan leeyahay laba cinwaan baan xadiiska siinaynaa sidaas mid waxa weeye alxayaau min aliimaan xishoodku wuxuu ka mid yahay iimaanka alxayaau min aliimaan cinwaanka labaad oo cinwaan muhiim ah oo xadiiska aada markaad u dhuuxiseed kala soo baxaysid oo aan siin karno waxa weeye mowqicu alakhlaaq min annubuwa mowqicu alakhlaaqi min annubuwa nebinimada ilaahay subxaana wa tacaala xikmaddiisa waxay garatay inay isla waa bariyaan uumitaanka la uumayo ee la abuurayo qofka bini aadanka iyo risaaladiisu inay mar wada bilaabmaan walidaalika ilaahay qofkii ugu horreeyu abuuray waa aadan wuxuuna ka dhigay nebi marka waxay ka dhigan tahay markii xadiiskii weynaa ee abidar oo imaam axmed warinayay ambiyada uu tiradooda ka sheekeynayay su-aal baa ku jirta uu dhahayo riwaayaadka qaarkood nebi aadanma nebi buu ahaa aadanma nebi buu ahaa markaa uu nebigu kaleeyahay nebi mucallim buu ahaa nebi uun ma ahayn maxaa u dheeraa nebinimada mucallim buu ahaa macnaha waa qofkii ugu horreeyo oo ilaahay dhulka keenay tababarna lagu soo siiyey samada marka tababarku sabada ku soo qaatay halku ku dabaqay dhulku ku dabaqay marka jannada iyo kor wuxuu ku soo sameeyay waxa ahayd theoric laakiin practicalki wuxuu ku sameeyay dhulka wuxuuna barayay dee ubadkiisii marka kaana nabiyan mucaliman nabi mucalim buu ahaa sala allahu calayhi wacalaa nabiyina afdal salaati marka waxaan leenahay akhlaaqdu iyo dabeecadu nebinimada halkay kaga jirtaa waa mowqic ay ka jirto xadiiska inoo sheegay waanan faalleyn doonaa marka labada ciwaan baan xadiiska siirinaa okay xadiiskan saxaabiga noo wariyay haddaan isdul taagno maaha saxaabi xadiisaan fara badan wariyey mashhuur jiddanna maaha saxaabi aada loo yaqaanana maaha laysa min mashaahiri saxaaba maaha mashaahir saxaabada walidalika cumar waxay dhahdeen laa tacni mashhuuriyat linsaan cadamatahu qofku hadduuna aqoon kama dhino ma weyno marka waa min kibaari saxaaba lakinahu laysa min mashaahiri asaxaaba saxaabada la yaqaano maahayn lakiin waa kibaaru saxaaba dad baa u yaqaana qofku maadaama mashhuur yahay waa weyn yahay maha saas dad waxaa jira mashhuur ahayno dad mashhuuro waaweyneyn baa jira iyo dad mashhuuro aan hayno waaweyneyn baa jira waaweyn baa jira marka saxaabigani waxaa dhahdaa cuqba ibnu camrin nasabkiisa ibnu saclaba marka albadriyi baa ku qoran xadiiskan oo ku qoranta albadriyu marka dadka waxay u fahmaan qaarkood inuu beder xaadiray xataa imaam bukhaari uu sheegay washahida badran buui beder buu ka qayb galay laakiin cinda taxqiiq waxaa la ogaaday inuu dagaalkii beder gelin marka maaha bedr yani maaha dadkii beder galay saddexdii boqol iyo saddexiyo tobankii nin ee beder ka qayb gashay waxay leeyihiin misiye gaara islaamka walidaalika waxaa dhahdaa waa badriyiin waxay ka dhigan tahay xataa nebigu sal slam nin dhan oo dembi galay xaaib ibnu abi baltica dembi weyn khiyaano cudma fi lfiqhi dawli fiqiga islaamka iyo dawliga internationalka qaanuunka internationalka qofku hadduu dowladda khiyaaneeyo dowladaha qaar waxay ku xukumaan dil dowladaha qaarna waxay ku xukumaan xabsi daa'in marka nooc min hadihi aljariima ayuu ku dhacay islaamka marka la eego jariimo wuxuu ku dhacay inuu sirtii dowladdu ay lahayd ee nebigu lahaa buu bixiyey xaaib ibnu abi baltaca walidaalika wuxuu ku xukumnaan lahaa maxay dil markii in la dilo la amray rasuulku wuxuu yihi daaya inahu qad shahida badran daaya buu ihi wuxuu ka qayb galay dagaalkii bader lacala allaha waxaa laga yaabaa inuu ilaahay ahlu bader quluubtooda u eegay uu ku dhahay waxaad doontiinba sameeya waa nii dembi dhaafay marka reer bader markaa misyay lahaayeen calaa hayrihim marka su-aasha muhiimkaa waxa weeye markaan beder leenahay fadiiladii badriyiinta male laakiin waxaa la dhacdaa ninkani fadiilo gaaruu leeyahay oo wuxuu ka qayb galay heshiiskii weynaaye nebiga ansaartu ay kula galeen caqaba wuxuuna ahaa inanka ugu da'yar ee ka qayb galay kii labaad alcaqaba asaaniya dadkii ka qayb galay ka ugu yara ugu dhalinyaraysnaa buu ahaa beder ma iman liasbaab u gaara laakiin dagaalkii uxud buu ka qayb galay wamaa bacdahu iyo wixii ka dambeeyey oo dhanba uu xaadiray radia allaahu canhu laakiin bedr maxaa loogu bixiyey kaana yaskunu fowqa bi'ri beder halkaas buu deganaa deganaan ahaan meesha ceelka beder oo dagaalku ka dul dhacay ee magacana qaatay ayuu deganaa waxaana loo yaqaanaa abi mascuud lakiin waxaa lagu kala saaraa ibni mascuud dadkamacuud albadri waxaa jira abi mascuudo kale isaga marka waxaa loo raaciyaa albadri radia allahu canhu wuxuu dhintay markuu sanadku afartan ahaa hijriyadda waxaana la yidhi waxaa maamulka kuufana dhowr goor baa lagu celiyuu ka noqday amiir waxay ohan jireen culummadii markay taariikhda maamulka waxaa la ohan jiray amarahu amiirna waa looga dhig caamalahu waa dhada caamilna uu ka noqday yani shaqaale kelmada shaqaalana fiqiga la jecelyahay leanna qofku markuu dowladda u shaqaynaya meeshuu doon hagaadhee islaamku wuxuu arkay inuu yahay shaaqi marka wacaamalahu wacaamalahu bilkuufa calina uu dhibay cumarna uu dhibay radia allahu canhu wuxuu dhintay sanadkii afartanaad laakiin marka aada u fiirsatid maadaama uu kuufa kula kulmay abulmuqiro kula kulmay oo ahaa maaragtay isaguna mid kuufa loo dhibay afartankii dabadeed loo dhiibay ay isku arkeen muxaqiqiintu waxay dhahdeen ma dhiman afartankiiyo uu ka dambeeyey waxaa laga yaabaa inuu dhintay labayo afartankii hijriga wixii ka dambeeyey marka calaa ayati xaal saxaabiga qiiliga badan wuxuu ku dhintay ladhaa kuufa maata bilkuufa waqiila wuxuu ku aasan yahay baqiic fi lmadiina khilaaf bayna ahli taariikh wasiyar radia allaahu canhu intaana waxaan kaga soo baxaynaa saxaabiga qiimiga badan een maaragtay siiradiisii daatiga ahayd xadiiskii baanu imanaynaa maxaan iska dul taagnaa xadiiskan maxaan iska dul taagnaa xadiiska lafdigiisa aan aragnay waxaan iska dul taagaynaa afar arrimood kow waan kookoobaynaa insha alla sian xadiiska labaadna u raacay dhammaanta maadaama xadiisku aada u kooban yahay kow waxaan iska dul taagaynaa ina mimaa adraka annaasu waa cajiib intaa uma isla taaganaa ina mimaa adraka annaasu waxa ay dadku ka soo gaadheen waxaa ka mida adraka adraka macno daqiiqa ku jira culummada adyaantuna gacantay ku dhigeen culummada taariikhduna gacantay ku dhigeen culummada antropologiga insaanka baadhana gacantay ku dhigeen culummada afraad ee muhiimka arrintaa gacanta ku dhigtayna waxa weeyaan culummada loo yaqaano culamaa ulxafriyaat culummada ka daba tagta waxyaalada ku qoran dhagaxda waxyaalada dhagaxda ku qoran iminka matalan qaanuunkii xamuuraabi ninka laohan jiray ee ciraaq maamuli jiray waxaa dhada waa awalu man waa ninkii ugu horreeyey ee xeer dejiya adduunka korkiisa qoran laakiin markaad akhrisatid qaanuunka xamuuraabi uu dejiyey waxaa ku dhex dhigan waxaa ku dhex dhigan waad ka arkaysaa basamaatu nubuwa basamaadka waxaa dhahdaa farta yacni tilmaamo nebinimo yaa ku dhex jirta wax ma aha bini aadamku intay madaxa xafuujiyeen ay ka soo saareen oo qoraatay maaha marka laakiinse marka ay mulxidiintu akhriyan waxay ku dhahayaan xamuraabi waa qofkii ugu horreeyey ee xeer qaanuun sameeya waana xadaaraddii ugu horreysay ee xeer dejisa haddaad tagtid faraacinta masar haddaad tagtid waxaad arkaysaa waxyaalada ku dhiga markaad aragtid inay raadcaynayaan doodoonayaan dabagurayaan inay markay dhintaan waaraan oo qofkan waxay u marinayaan taxniidka loo marinaya jirkiisa waa waaris bay doonayaan waarisna yaa ka sheekeeya nebiyadaa ka sheekeeya idan basamaatu nubuwa yaa taala maca yakoo mushrikiin ah nebinimadii kama maqno haddaad imatid nidaamka haddaad kasoo kasoo guurtid oo greegii imatid iyo roomaagii waxyaalada muhiimkay lahaayeen waxaa ka mid ah inay lahaayeen waxa dhado talo talo dimuqraasiya ka kala dhada in la tashado in la tashaday bini aadamku kala sarrayn oo boqorku ilaahay ahayn halkee laga keenay markaad dib ugu noqotid nebiyadaa keenay nebiyadaa yidhi war bini aadamku way siman yihiin ha la tashado marka basamaatu nubuwa bini aadamka si uun bay ugu soo jirtee de way ka inxiraafayeen waxba ku hadhaye walidaalika nebigu ma oran sala allahu caleyh wasalam ina min anubuwa ma oran nebinimadii waxaa ka mida ma oran leanna nebiyada way baabaaday nebinimadii waa la baabiyo bini adamku way ka tageen lakin waxbaa ku hadhaya bini adamku ma wada ma wada samaysmayaan wuxuu markaa ina mima adraka annaasu waxyaalada biniadamka weli sii hayaan yan ayna weli ka baabi'in macnaha ma isla fahnay okood macnaha labaad oo ku jira uun ina mimaa adraka annaas maxaa ka mid a ina mimaa adraka annaas dadku waxyaala ka soo gaadheen macno labaad oo isna daqiiqa ayaa ku jira waxaa ku jira dadka bini aadamkii daa'iman mansuucuuna ila alfitra weeyaan bini aadamku inta ugu badan waxa ay u janjeedhaan fidradda waxay waxa khayrka ku jira jecel yihiin laakiin damsi baa lagu samaya waa la oodaa dee shayaadiin linsi waljinni dagaal bay ku jiraan inay waxaa oodaan walidaalika xishoodku aan saan arki doonno waa shay fitri ah bini aadamku ku abuuran yahay laakiin dagaalka lagu hayaa cajiibade in dadka bini aadamka bilaa xishood laga dhigo waxaa loo galay dagaal rahiiba rahiiba rahiiba oo oo geesigii amba badalkii ugu dambeeyey filinkaa matlin wuxuu ahaa ninka la ohan jiray fred amba farwiid loo yaqaan ee sameeyey cilmiga dhado kabtiga biniaadamka waxaa ugu wacan rag iyo haweenku inay si fiican isku raaxaysan waayaan diinuhu waxay ka dhaadhiciyeen wax kibti way cidhidhiyeen marka waa inaan cidha ka furno waa inaan xunubaan oo bilaaxishada noqdo marka dagaal weyn wuxuu u galay dagaal cilmi oo saynis oo jaamacadaha imka lagu dhigta waxaa lagu oranayaaba maa qabla fred iyo maa bacda fred wixii fred ka horri binaadamka siduu ahaa binaadamka wuu asturnaa fred wixii ka dambeeyay meeqa soo noqdeen saa imka arkayna noqdeen marka ina mima adraka annaas walidaalika gabdhaha qaawan ee bilaa xijaabka ah ee minijiibka sita markay kusoo hor fadhiisato maxay ka shaqaysaa jiibkayga saad ahayd maanta o dhan is ururin uuna maanta o dhan bay saad ahayd oo way soo qabisay maxay sad lahaysaa fitraa jirta xishood saabiqaa jira maantoo dhan saaday ahayn kalsoonka yaad aragtay kuu diiday sliibka iyo ka celini saaday hayro taftiisa u jiidiyo labada logood isku dhajin meesha ugu dambaysay qarisay bay ilaalinaysa hadee fidradda kale halkaa ilaali dhaha ha suxsuxo kale marka maxaad ka dareemaysaa waxaa ka dareemaysaa inuu insaanku ina mima adraka annaasu ayaa ku dhex jira meesha meel caadiya maan marka macnaha labadaa macnaan kala soo baxaynaa iskala daagaynaa ina mima adraka annaasu adraka kelimatu adrakana waa cajiib maarata ina mima calima annaasu maaha ma ogaan waa wax iska yaalyaallo la soo gaadhiyo un soo maaragtay odayaashii waxaan ka soo gaadhay soo maqashaan odayaasha marka wax laga soo gaadho ma sheegaan way ka sheekaystaan kuma oranayn kaale adeer ha ku baray muku orodayw sidan buu dhaqanku wahaa jira kuma oranayo iyakoo sheekaysanan baad arkaysaa waad waad ka soo gaadhid waan ka soo gaadhood odhan annada ilmahaagaa kaa soo gaadhi waan ka soo gaadho odhan adraka annaas de adraka wayaan waa laiska soo gaadhi wayaan ee maaha calima annaas cilmi maaha cilmi loo fadhiisto buugii qalin lagu qoray maaha wax la soo gaadho wayaan oo wax ummaddu ay leedahay bini aadamkao dhan ka dhexeeya haddaad tagtid maaragtay africa america aasiya yurub australia labada qudbi todobada qaaradoodba adraka annaas dadkao dhanba waxaas way ka dhexaysaan waa wax dadkao dhan midaynay wayaan arrintaasi waa arrinta labaad wayaan okay waa waa tii koowaad halkaas kala taagnay labadaa shay baan kala soo baxnay arrinta taagitaankeena labaad min kalaami الnubuwati اluulaa ayaan soo taageynaa min kalaami annubuwati aluulaa laba macno ayada ku jirta min kalaam waa hadal annubuwa waa hadaladii nebinimada aluulaa hore hore horadan soo taageynaa hore aluulaa hore nebinimadii hore culimadu waxay dhahdeen maxay ka dhigan tahay labay ka soo saareen culimadu qaar waxay dhahdeen aluulaa hore waxa weeyaan waa nebinimadii horeysay muddo fara badan weeyaan yacni nebi moxamed sal ly slam nebi ciise maaha wuxuu ka hadlayo nebi ciise waa dhow yahay isagii nebi ciise maxa udhay shan boqol oo sana udhexaysa nebi muuse maaha nebi muuse waa dhow yahay nebi ibraahim xitaa maaha waa aluulaa waa kuwii hore weeyaan idriis iyo iyo nuux iyo wixii ay dad- dadka u sheeg sheegi jireen ee lala tagay africa lala tagay ee america lala tagay ee lala lala guuray dee marka biniadamku kala safrayeen ay la kala safreen weeyaan ee maaha intii baraga dhex lagu hayee laisla ogaaya carabta laisla yaq- maaha waa wixii lala kala siibtay weeyaan marka aluulaa waa halkaa bidha waa tii hore hore waa nabinimadii hore waa kow arrin labaad baa meesha meesha arrin labaad bay nosbaxaysa arrintaa labaad waxaan uga jawaabaynaa nin la idhahdo ogest cont waxaa dhahdaa ogest cont baa dhahdaa waa ninka gaaladu yidhahdeen waa filosoofkii cilmiga bulshada filosof alijtimaac albashari annaku waan iska diidannahay taas cilmiyan baan ku diidannahay iskama diidanuun iska diidannahay maaf soomaali ma halkaas laakiin annaku scientific ba cilmiyan baan ku diidan waxaan leenahay aabbaha cilmiga biniaadanku waa ibni khalduun weeye ibni khalduun buu intuu ka soo xaday buu sheegi waayo oo jascont ma sheegin anaa alifin buu cilmiga laakiin markii cilmigii la bartay waxaa la yidhi waa arday soo akhriyay kitaabkii muqadimada ibni khalduun oo just cont laakiin muxuu sameeyey uu regelbeedeeyey cilmiga ibni khalduun islaam buu ahaa cilmiga ibni khalduun muxuu ahaa cilmi islaam uu ahaa oo qur-aanka sal ku haya laakiin cilmiga oo jescot muxuu ka- ka sal ku hayaa maadi oo oo jescot markaa muxuu yidhi bini aadanku maxaan odhanay anaku su-aal maxaan ka jawaabnay waxaan odhanay bini aadanku wuxuu la waabariistay risaalada ilaahay laakiin oo jescot wuxuu yidhi bini aadanku wuxuu la waabariistay isagoon isgaranayn oo um oo jaahila sa dee nool iskoodaa kusoo dhiganay dee oo isdoondoonaya oo qaawan oo cararaya oo xayawaan u eeg oo timo bulbula leh oo mar eryanaya maaragtay deerada mar libaaxa isgalayaan meel u socda garanayn dulumaatun bacduhaa fowqa bacdi ku nool markaabuu dabka helay dabkii isagoo nasiib dhagax ku dhafan buu wacu yidhi ah dabkii wuu helay wuu helay wuu helay Ah, oo wuu soo socday wuxuu gartay wuxuu kasoo guuray marxalatu maaragtay eh, xayawaanimadii ugaadhii buu galay marxaladii ugaadhu ka baxay wuxuu galay beerihii marxaladii waxa la yidhaha, xooluu raacay jiray uu ka baxay beerihii uu kasoo baxay warshadihii uu kasoo baxay akade administrationki iyo kownkiiba gacanta ku dhigay kade hadalka ayaa nigi mataqaanaa oo just cont baa yidhi dhammaanna waa laska wada rumaysay soo waa laska dhigana saa kun qof aan soo dhiganoo iskool soo dhiganoo waxaa loo soo akrin ma jiro taariikhu linsaaniya binadratiha almaadiya dhala taariikhu linsaaniya binadratiha almaadiya dhala laakiin waxaa jira taariikhu linsaaniya binadratiha aruuxiya oo waa teena weyaan waid qaala rabuka lilmalaa'ikati inii jaacilun fi lardi khaliifa qaaluu atajcalu fiiha man yufsidu fiiha waysfiku dima wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadis laka qaala inii aclamu maa laa taclamun. wa callama hagee lagu baray samada وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا واسجد إلا ما علمتنا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قضية خطيرة جدا وي أنك أسكت ظلم رناهم وكفر إيمان ومادة يروح وحساستا وعقل حقيقية هي عقل ظني ظني ومحي من لو صاب على صامري من لو إلهي نحولي إنه إن يظنون بولي ويبا ملايين يانبا annaku ma hamalo annaku waa waa okay meesha maxaa ku jira marka maxaa oo just count wuxuu yiri bini aadamku kow hay wax ka soo bilaabeen wax garasho la'aan labo hada nas ah waa khatiira marxaladii koowaad xumi garanay marxaladii koowaad markii waxba garan waayeen maxaa ku dhacay wuxuu yiri meesha waxa ka dhacay hilaac insaanka kow ku yimid soomaa hilaac iyo danabyo iyo alaabo uu arkay uu argagaxay waxaan wuxuu ka dhigay gariir buu dhulkii baa gariiray uu naxay buu dhulkii buu ka cabsooday marna sabadii buu ka cabsooday duufaanna ay biday buu dabeelihii buu ka cabsooday muxuu bilaabay marka an yacbuda hadihi lumuur arrimaha uu arkay ee dabiicadda yuu caabudidii marxaladii koowaad waxba ma aaminsanayn marxaladii labaadna cibaadatu lashyaa buu galay wixii ka cabsiiyey buu de ilaahay u qaatay dee war dhulkanuu garinaya miloo forkaayada forkaayadan iska caabud dabeelahan caabud adceedan caabud waxaan caabud markaa muxuu yihi marxalat lcibaada mutaakhira can marxalati khuraafa insaanku markii hore khuraafi buu ahaa waxba ma aaminsanan markii labaad muxuu muxuu aaminsanay waxbuu caabuday markuu bislaaday insaanku bislaaday uu gartay waxaan wax iska dhacay inay yihiin iyo nebiyadii u yimaadeen buu leey nebiyada markaa isagu muxuu ku wacinayaa dad dadka kale ka caqli badan dad dadka kale ka cilmi badan way qanciyeen waxay ku yidhahdeen war waxaan caabudine ilaah waxaan abuuraa jira ee caabuda bay ka yidhahdeen marka ilaah yaa sameeyey isagu yidhi nebiyadaa sameeyey oo jesse cont saas waa fakaraya marxaladii labaad marxalad saddexaad wuxuu bixiyey marxalatu lcaqli markuu bini aadamku bislaaday muxuu gartay xataa nebiyadu inay hayaan dad yaroo caqli badanoo iska dhaafay caqligii waa minaadeeto logikii iyo maskaxdii iyo cilmigii sayniskii dhulku uu garinayaa uu gartay muxuu u garinayaa dee folkaa baa qarxay wax kale ma jiro wax kaa cabsiye ma yidhahdeen okay duufaan baa dhacaya waa dabeelo jeejeeray alaab waa la macnay buuri okay dayaxaa madoobaad waa laga dhaxayay waa wax madoobaan dhulka kala dhex marayo waa iska yarosaan waa iska dhamaanaysaan cilmigii baa gartay wey okay ilmo yar baa dhintay waxaa dhintay saliiladii iyo khalaayadkii iyo unugyadii baa istaagay waa waa la gartay maaha wax wax khatar ah maaha wixii laga cabsoonayay cilmigii baa dhameeyey إذا مرحلة ضمك أنجل نمحول ومرحلة العلم والعقل أو just كنت معني أنا كنا هكذا حنكوها هنا أو just كنت إنه بين عليه وحنكوها هنا إنه النبي آدم مركو أبو رمبا والله أبو رمبا محي علمه مو قاونين نبي آدم لكن مركو الدنيا قلبها هي قاوناته كويمته جنة markaaba waa ciqaab bay ahayd qaawanaantu markii dambe dharka waa la siiyey laakiin asalkii waa soo aayadda qur-aanka ma ahayn suuratu acraaf ku jirtay markuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka waramayey falamaa tafiqa markay gudagaleen inay cunaan ya wuuriya maxaa la tusay cawradoodii baa la tusay ilahi subxana taala markaabuu ilaahay markaaba is gartay inay khaldameen yani se u gartaan waa bilaantii wuuriya ilahay abuuray lena tajribo ma le waa experience ma jira meesha iminka experience la siinaya marka taasi waa khaladka oo jaskood u galay ibn khalduun baa raximahullah kitaabkiisa muqadimada ayuu si fiican ugu maxneeyey marka uu ka soo xaday wuxuu ku daray alaabtoodii yaleede ilin kaniisad bay ka baxsaneen kaniisad baa cadibteed annaka laa kaniisata fi lislaam islaamka kaniisad baa jirta kaniisad madaxa inaga hashata ma jirta ma jirto alxamdulilah axraar baan anaku alxamdulilah annakii ilaahay wadaad nooma dhexeeyo wadaadkiiyo waralluhba labaduba ilahay waa wada tagaan subxaana wa tacaala ninbas wuxuu shaqaystu ilaahay ka soo qaataa jala wacala ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati aluulaa macnahaasina uu ku jiraa marka bidaayatu dacwa waa nebinimo biniaadamka marka ilah abuuraba nebinimo ilahay raaciyey maantana waa nebinimo okay maanta ma laga maarmi karaa nebinimadii hal ilbasharu yastadiicuuna an yaciishuu bilaa diin bini aadamka ma u suurta gali kartaa inay noolaadaan bilaa diin waa su-aal muhiim weyaan waxaan kaga jawaabaynaa haa iyo mayaba iskuulka ciyaarka loogu dhiga magaran mayaban haddaad tirahdi wax- marka wax la baarayo waa khaldan tahay haddaa haa tirahdina waa khaldan tahay baa la dhahaa annagoo cilmiga mawduuciga raacin waxaan leenahay haa waa la noolaan karaa bilaa diin laakiin noloshee la noolaan karaa qosashu hadda weyaan waa noolaan karnaa bilaa diin maanta waxaan ka sheekeynaa wadanka ugu raaxo badan waa denmark bilaadiin bay nool yihiin way qurux badan yihiin markaa dusha laga ego laakiin markaa dhadhaxdid diin la-aantii maxay keenaysaa Wa- wa- marka waa diin- wa- wa- wa- waa nolol aan macno lahayn sagaashan sanaad noolaani si sanaad noolaani waad raaxaysani wuxuu yihi cabdulwahaab masiri filosofka masriga wuxuu yihi ma- kitaab buu ka qoray dhahdo maa bacda alxadaasa modernitigii dibadii maxaa dhacay markii adduunka ilbaxay kadib maxaa dhacay waxaa dhacay alinsaan alaala insaan bira insaan bira bilaa dareena imikuu qosli imikuu ooyi bal qof haka waraba adduunka maad aragtay qof bini aadan ma aragtay oo imika ooyi oo imika qoslaya xadaarada reer galbeed ha keentay saa u keentay waxaa laga yidhi dareenkaaga ku cabir kolba meesha dantaadu ku jirto waxaa dhahdaa waxaa la dhahdaa alfalsafa almanfaciya falsafada wax dha pragmatic ah manfaciga ah okay nin baa kuu soo gali aabbihi hooyadii baa dhintay ama islaanta baa ka dhimatay wuxuu kulanaya waxay ku dhacay geeri man ka xumahay waad ka tiriyay qofkii geeri baa ku dhacday haa waa is- waa- waa iskala mid dhigaysaa isagii baa iska dhigaysaa inaad geeridii dhilmaas u keenaysaa uu kaa dhaqan mid kala soo galay xalay waan guursaday hod farxaa alla tamaa waan guursatay thank you ta- qosolkii qofkani ma qoslaya mana mana- mana ooyo mana qoslay waa bir laakiin waxaa laga yidhi shaqadaada ku jira saas dantaada bini aadamka u qosol u faraxa waa qof la sameeyey waxaa dhada xawsalat linsaan xawsala maxaa dhada waa qofkii oo la sheeyey shows saaba loo sameeyey sabaa shala socda qofkii dadka bini aadamnimadii waa laga tirtiray insaaniyatu linsaan baa dhammaatay waa- waa dagaal baa lagu qaaday markaasaa daraaddeed waxaan leenahay insaanku noolaan karaa bilaa diin laakiin san buu ekaan laakiin insaanku markuu diin leeyahay maanta insaanku diin la-aan ma- ma- macrifadu eg aqoontu gaaladu waxay dhaha aqoontu waxay ka imataa laba meelood maanka aqoon uu abuuraa waxaa la dabaqay la jarribay la geliyey macmale ya shaybaarka la dhigana wixii ka dhashay muxuu noqdaa aqoon buu noqdaa labadaba marumaysan ay dhadeen midna waxaa ka dhalatay culumta loo yaqaana insaaniga siyaasada dhaqaalaha ammaankii oo la maaliyaan dibigii iyo injineernimadii iyo maxaa dhahdaa falagiina maxay ka dhasheen waa wixii la xisaabiyey annaga waxay naga tiri diintu waa saddex meelood bay ka imataa labadaa waa sax laakiin maxaa ku darsanaysiin waxyiga kitaabka qur-aanka waa il laga soo qaato aqoonta wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an soo mahin wajacala lakum alsamca waalabsaara waalaf'idata intaas waa intii ay ma- gaaladan sila ogoleen labadii shay weyaan wixii maanku abuuray iyo wixii la baanay laakiin wixii intaa ka weyn hayaa laga keenay ee u baahan inaa xal loo helo uu caqliga biniaadamkuna weligiina gaari karin hagee laga keenay waxyagaa loo doonaya de marka idan waxaan leenahay ina mima adraka annaasu min kalaami nubuwati اluulaa waxaa ku jira macnaha sad- labaad ee daqiiqa okay macnaha sad- saddexaad ee isla tagaan idaa lam tastaxi idaa lam tastaxi tastaxyi baa iyadoo istixyaagii ya-dii baa la- la- la xadfay lianna waxaa ka horeeya lam xarfu nafyin wa jasmin marka xarfiga jasmiguna wuxuu sameeyaa uu xadfaa markaa wixii caynkaa lamidka oo ku soo aroora maaragtay afka carabiga waa wax luqada ku saabsan weyaan idaa lam tastaxi haddaad xishoonin fasnac maa shita idaa lam tastaxi haddaad xishoonin buu rasuulku yidhi haddaan xishoonin waa cajiib fasnac maa shita waxaa dooni samee iyadana waxaa isla taagi- isla taaginaa labo isla taag kow isla taaga hore wax weeyaan idaa lam tastaxi oo ti saddexdi nooca idaa lam tastaxi haddaad xishoonin alxayaa alxayaa xishoodku waa maxay ilmahan xishoodku waa maxay su-aashaas weydiiyaan xishoodu maxaa tahay xishoodku waxay dhahdeen markay tacbiiriyeen waa xaajizun nafsiyun tabciyun waa xaajis waa wax qofka ilaahay ku abuuray oo laakiin gidaar oo kale ah oo nafsi ah psychological ah tabciyun uu qofku ku dhasho inta badan waa fitri uu ku dhashaa qofku inta badan walidaalika aadamuhu dhan baa ku dhasha inta badan laakiin way darajaad bay kala leedahay waa lagu kala sareeyaa waa lagu dhashaa waa xaajis baan odhanay waa nafsi waa psychological maxaan odhanay waa tabcina waa ku abuuran tahay qofka bini aadanka yaxuulu baynahu wuxuu dhex maraa xaajiskaasi wuxuu ka celiyaa qofka isaga iyo inuu ku dhaco waxa ay dadka iyo nafta iyo diintuba nacayso inaad ku dhacdid qofka isagoo dariiqaa jooga inuu wuxuu dooro iska sameeya maxaa ka celinaya xishoodka ka celinaya marka xishoodka waxaa dhacdaa waa xaajiska nafsiga ah ee dabciga ah ee kugu dhex abuuran adiga wax la arki kara maaha waa qofka ku abuuran tahay walidaalika buu nebigu alayh sala slam yihi alxayaau laa yaati ilaa bikhayr xishood hadda aragtid khayr maahayna wax kale ma keeno xishoodku xishoodku khayr unbuu keenaa dad baa jira xishood badan oo uu u keena xishoodka badani inay xaqooga ka tanaasulaan xaqiisa ma weydiisanay bu xishoon iska aamus halkan baa lagu kala alaab lagu kala qaadanaya waa alaab laisla leeyahay wuu daawan wey bal balaya kuu gartaan kuwa maanta may gartaan may kuu garanay kuwa maanta bal waxaa inteeda halkan dhig haddaa oran weydid waa la kala qaybsano maa ku ilownaha bal ku xoseen namba lagu oran waa la ka soconay dad baa jira wuxuu saa ku dhaafaya ku dhaafaya ha dhaafo laakiin dambi wuu ku dhacay isago laa yaati ilaa bikhayr khayr unbuu ku jiraa kii wanaaga unbuu ahaanayaa fiicnaaye isagoo aan xumaanta ka qaybgelin buu noqonaya siduu wanaagaba uu uga xishoonayo ayuu dembigana uga xishoonaya marka had iyo jeer xishoodku male wax lagu caayo qofka biniaadanka saa rasulku sal slam lakin annagu waan ku caayana maxaan odhanaa waa ninkan waa gabar gabar oo kale saa dumarka weeyaan dib unbuu isku dhigi oo uu aaminsan yahay waan ku caayana lakin rasul wuxuu uhi laa yaati ilaa bikhayr walidaalika bay culammadu yidhahdaan xishoodku waxa weeyaan iimaanka markuu nabigu sheegay sal slam wuxuu ku daray darajaadka iimaanka akhlaaqdii o dhan buu ka soo qaatay wuxuu yidhi iimaanka waxaa ugu sarreeya laa ilaaha ila allah waxaa ugu hooseeya buu ihi imaadat aladaa can iariiq dariiq oo laga qaado wixii dhibaato ah waalxayaau min aliimaan xishoodkuna wuxuu ka mid yahay iimaanka haddaad arti qof xishoonaya waxaad ogaataa inuu yahay qof maxay qof iimaan nin xishood leh haddaad aragti waxaad ogaataa inuu leeyahay iimaan iimaan baa ka burqanaya xishoodkiisa waxa u keenaya waa iimaan weeye waa xayiyi walidalika baa cusmaan binu cafaan likasrati iimaanihi kaana aksaru nnaasi xayaaan maadaama iimaankiisu badnaa muxuu ahaa ka dadka ugu xishood badan oo nebiga sal slam ay u soo galeen abubakar isagoo la arkaya jilbihiisii ayuu anas ka yidhi ya rasuulallah abubakaraa ku rabaa soo dhaafi buuhi cumar baa ku rabaa soo galdhe buuhi cusmaan baa yimide buu rasuulka lagu yidhi wuxuu yidhi soo dhaafdhe soo galdhe uu is ururiyey nebigu sida gabadha u xishooday jilbihiisii muuqdana uu qariyey markaaba ku yidhi anas yaa rasuulallah abubakar baa soo galay cumar baa soo galay laakiin cusmaan markuu soo galay waa isbedeshay wuxuu yidhi kayfa laa astaxyi min rajulin tastaxyi minhu lmalaa'ika sidee baan uga xishooni buui nin ay malaaigtu ay ka xishooto malagta ilah baa ka xishoota walidalika maxaa lid malagta wa ka xishootaa qofku markuu keligii uu iskaga jiro xamaamka keligii uu musqalka joogu iska meedhanayo dee qofna kulama jooge waa iska meedhan dharkaas ka saari tujarid siyaabaka cusmaan binu cafaan dharka iskama saari karin markuu islaamay kadib isagoo dharka badhsita ayuu meedhanayay markii la dhahay maxaa sar u yeelaysaa wuxuu yihi malaaigtu ay arkaysaa baan ka xishoonaya anuu qaawan oo mudh ah inay malaigta ilahay aragto ma karayo idan hada waa min alxayaa marka macnaha koowaad ee ku jira waa maxay idaa lam tastaxi cumqiga ay leedahay waa juzun min aliimaan qofku markuu xishood beelo maxaa kalata iimaan male man laa xayaaa lahu laa iimaana lahu waa faaida ka qaadano hadduu qofku xishood ba lahayn uu soo taagan yahay iimaan mala ku jirta fasnac maa shitana maxaa ku jira walaalayaal waa cajiib culamadu waxay dhahdeen fasnac soo amar maaha nebigu wuxuu inaga leeyahay samee waxaad doonaysid uu ina fasaxay nebiga sal slam marka waxay kala tahay ma amarka nebiga maan qaadanaa waxaan doonaa yeelaa ma fasnac maa shi'taba macnaha ku jira siduu ilaahay aayad qur-aanku yihi icmaluu maxaa waxaad doontiin sameeya maa shi'tum buu ilahay icmaluu maa shi'tum waxaad doontiin sameeya innahu bimaa tacmaluuna basiir waxaad doontiin sameeya wa calaa sabiili tahakum bay karta maa maxaa ku jira kaas samee waxaad doontid annagoo iyo taalla wey ilaahay waxaa doon yeel waa isku iman aakhiro wey markaad aakhiro imatid baa anna waxaan kaa yeeli kutusi doonaa buu ilahi ku leeyay subxana tacaala xaggana rasul wuxuu ku leeyay haddaad ku xishoo lahayn waxaad dooni samee waxa ka dhashan adaa qaadan doonadee fasnac maa shita كو فاصنع ما شئت وعلى سبيل التهكم بعضنا سمع ما معنى كلا كجرتا معناها لبادي كجرتا عمو خدادين فاصنع ما شئت وحيرتها ما دام اتاي قف بني ادم نمدي كتغي ده ما لغا فيلي حيوان اسكو نقو افعل ما شئت صح حيوان اسكو قود انت تجربت بالانسانيه بني ادم وكتغتبه ما حد كلو لغا فيليا ان حيوان نقطه لغا فيليا marka samee xayawaanimada ifcal ma shiita macnahaana uu ku jiraa culimmadu waxay dhahdaan qofka xishoodka aan lahayn inuu wuxuu doono sameeyo waxaad ku garanaysaa qofkaas uu bataa saddex qof shan qof toban qof shan iyo toban qof ayuu noqon waana qof un wuu kula kulmayaa sibaad kula kulmi beritoole si kale kula kulmi saan dambe si kale saakunta si kale ayaanta afraad si kale shanaad si kale waxaad dhahaysaa war adiguun maaha niyo adigu maaha ta horta ma dhagax baad ma soo taagan tahay de waa niyo ilbaxay buu leeyahay waa ilbaxaya buu la socdaa baya ana atatawar markaasi qofka noocaas oo kaleeta ah waxaa la yidhaahdaa iminka shaksul munfasim waa qofka kala baxa oo infisaam waa cudurba waa jiro dadka qaar bay ku dhacdaa inuu shalay sida yidhi ma ogo maanta wuxuu shali kara wax kood maxaad wada shan sanaga lahaa kolba inta dambe kuu sheega uu qaado weeye oo badanayaa dee waa shaksi kala baxaya waa marad cilminafsigu iminka daweeyo laakiin ka waran dad fara badan oo muslimiin ayuu maradkaasi maanta jiradaasi ay haysaa marka xadiiskaas waxaa inoo wariyey imaam bukhaari raximahu allahu tacaala intaasaa ka baxayna xadiiskii labaatanaad xadiiskii kii labaatanaad baan galanaa can abi camrin وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم حديث كان وحينورنا يا صحابي غاوين الرادو كن يديس أبي عمرو عن أبي عمرو أبي عمرو وحا لغا وريي waqiila waxaa la dhahaa oo kale abi ama la yidhi waa la dhahaa abi camrata abi camrin amba abi camrata sufyaan saxaabiga magaciisa sufyaan ohan jiray ibni cabdilaahi radia allaahu canhu qaala wuxuu dhahay qultu waxaan idhi yaa rasuula allaahi rasuulki ilaahayow qul lii waxaad igu tiraahdaa fil islaami islaamka waxaad iga tiraahdaa qowlan odhaah iga dhe kelmad iga dhe hadal iga dhe laa as'alu aan weydiinayn canhu hadalkaa halkiisa axadan ruux amba shaksi khayraka khayrka aan weydiinayn adiga waxaan ahayn xadiis aan weydiinayn adu iga dha yaa rasuul allah qaala wuxuu yihi rasuulku sal ly slam qul waxaa tidhaahdaa aamantu waxaan rumeeyey bilaahi ilaahay baan rumeeye dheh summa kadibna istaqim toosnow wixii aad tiri ku toosnow rawaahu xadiiska waxaa wariyey muslim radia allaahu raximah ullah okay xadiiskan isagana sidii caadigeena inoo ahayd marka hore waxaan siinaynaa ciwaan baan siinaynaa ciwaankiisa koowaad waxa weyaan waa xadiiska ka soo qaadanaa waa aamantu billaahi suma istaqim hada huwa alciwaan alawal aamantu billaahi suma istaqim leanna wuxuu ku jira xadiisku ku jira kaasi cinwaanka labaad oon xadiiska siinayno oo isaguna aan kala soo baxayno xadiiska nebiga sala allahu calayhi wasalam naftiisa aan kaga soo baxayno waxa weeye ciwaanka labaad oo xadiiska kala soo baxayna waxa weeye dakaau nabiyi sala allahu calayhi wasalam dakaau nabiyi intelligenka nebiga yani maskaxda nebiga sida uu nebigu uula dhaqmayey su-aalaha dadku ay weydiiyaan uu u siinayay wax diinta ka mid a uu qofkaasi markaa u baahan yahay sida uu siinay sal slam waa dekada dakaaga maanta ka maqan ducaadda iyo culummada qarnigan xadiiska markaas waxaanu imanaynaa mawduucii labaad oo ahayd inaan wax ka bixino siiradii ninka inoo wariyey xadiiska xadiiska waxaa inoo wariyey abi camrin waqiila abi camrata xadiiska saasaa ku qoran arbaciinka naftiisaba waxaa dhadaa sufyaan ibnu cabdilaahi ibnu rabiic ibnu alxaaris ninkan magaciisu saxaabigan qiimiga badan oo isaguna saxaabada mashhuuriinta aan ahayn waxaa dhadaa sufyaan ibnu cabdilaahi ibnu rabiic ibnu alxaaris wuxuu ka mid ahaa qabiilka loo jiray saqiif sadaraad waxa dhaha athaqafi athaqafi thaqiif waa labadii qabiil ee daif deganeed magaalada daif la dhacdo ee maaragtay nebigu sal slama dagaalkii weynaaye bacda fatxi maka uu ku qaaday reerkaas reer labada reeroo deganaa reer ka mida ayaa loodhan jiray saqiif marka waa thaqafi waxaa kaloo la raaciyaa marka ninkan laga warramaya taarikhdiisa adaa'ifi الطائفي oo ka dhigan طائف buu ku dhashay yani marka wulida bimadiinati الطائف buu ninkaasi ku dhashay waa saxaabi jaliila waxa uu cumar u dhiibay dhowr goor uu ku soo ceshay inuu madax ka noqdo magaalada طائف cumar ibn khataab baa u dhiibay radiyallahu anhu jihaadka nabigana markuu islaamay kadib intii uu nabigu jihaad galay iyo abubakar iyo cumar ba uu ka qayb galay inta ugu badan ninkaas wuxuu wariyey baa la dhahdaa xadiisaan ilaa shan xadiis ba xadiisaanta uu wariyey shan kama badno waxaa ka mid ah xadiiskan aan maanta aan haysano iyo dhowr xadiis oo kaleeto oo ku qoran xataa kutubta saxaaxa ku wada dheeto badan markaas intaasaan kaga baxaynaa taariikhdii saxaabiga qiimiga badan leh qul aamantu billaahi suma istaqim waa xadiis qiimi badan waa xadiiskani waxay culummadu idhahdeen waa axaadiista jawaamicu kalim hadalkada rasuulka lagu soo ururiyey ayay ka mid yihiin waa xadiisaanta diintoo dhan ba ay ku jirto alislaamu kulluhu fii hada alxadiis islaamku siduu u dhan yahay xadiiskan baad ka helaysaa siduu u dhan yahay sal allahu alay wasalam oo nebiga kusoo ururiyey marka waxaan isla taagaynaa isagana afar arrimood kow arrinta koowaada maxay qultu waxaan ku yidhi yaa rasuula allah qul lii fi lislaami qowla laa as'alu canhu axada hayraka wa fii riwaayatin axada bacdaka riwaayad kale wuxuu ka yidhi adiga dabadaa adaan su-aashaa ku weydiin laakiin gaadaal qof kale weydiin maayo axad kale su-aal aan weydiin adu uun igadha adiga aan keyrka aan weydiin igadha labadaba kusoo arortay riwaayadaas su-aasha culummadu waxay dhahdeen maxaan ka faa'iidaysanaynaa inaa saa uu nebiga saxaabiga su-aal u dhigo maxaan ka faa'idaysanaynaa waa tii koobaad ah saddex shay baan ka faa'idaysanaynaa kow lumber one waxaan ka faa'idaysanaynaa ahmiyadda ay u leedahay diintu saxaabada muu oran qul lii yaa rasuula allahi qowla laa as'alu canhu mu oran qowlan wuxuu ihi fi lislaam fi ddiin islaamka ayuu ka rabaa bas ma u weydiin maaratay waxyaalada iminka annagu aan is weydiino dhan ma u weydiin laakiin diinta islaamka uun bas iga jawaab marka maxaan dhahnay kow maxaa ku jira ahmiyadda ay u leedahay diintu saxaabada nebiga ridwaanullaahi calayhim baa ku jira xadiiska laba waxaa ku jira ninkani wuxuu doondoonayaa waxa weeye wuxuu ku najaxi lahaa adduuniya aakhiraba adduun iyo aakhiro wixii uu ku najaxi lahaa buu raadcaynayaa wuxuu raba inuu gaadho wax weyaan qul lii qowlan marka uu leeyahy laa as'alu axada hayraka waa qowl aniga ifaa'iideeye adduun iyo aakhiro ayaan ku weydiinayaa markaa faa'iidadii buu doodoonaya arrinta saddexaad waa maxay waxay dhahdeen intaan u imid dakaaga nebiga geesinimada nebiga maskaxda ballaadhan nebiga waxaa ninkan saxaabiga ku jira maskax aad u ballaadhan wuxuu yidhi waa rasuulku sal slam bacdu ashurax waxay leeyihiin xadiiska wuxuu weydiiyey qabla wafaati rasuul intuu nebigu dhiman ka hor yani nebigu waa kawa socda dardaaran bu ka doona nebiga waa dardaaran markaa dardaaranka uu nebiga weydiin laha waa kuoran laha awsini yaa rasuul allah waa kan da' baa ku gaadhay nebiga saxaabadu nin weyn ma ahayn nebigu markuu dhimanayo lixdan iyo wuxuu ku dhintay iyo saddex sano marka maaha da' yacni weyn ma ahayn oo dadka ay odhanayaan waa nebigu waa sii socdaa laakiin waxay ku garteen sida uu u tukanayay rasulku sal slam nebigu markii uu hadeeta geeridu kusoo dhawaatay wuxuu ku tukanayay fadhi inta badan isagoo xanuunsanan xataa waxay tiri caasha nebigu wuxuu ku tukanayay fadhi xiina xatamahu naas markay dadku dumiyeen siday su-aal u weydiinayeen ay jihaad u geynayeen ay barnaamijkii bini aadan buu ka shaqaynayay iyo cibaado uu daalay marka maadaama uu daal xiina xatamahu xadiis saxiixa xiina xatamahu xatam xatam markii la dumiyey markuu dumay ma rasuulku markii la dumiyey binaadamku dumiyeen binaadamkii baa dhibay markay dumiyeen muxuu ku tukanay nabigu tiri fadhiga salaadaas unah yani fadhigu ku tukanay sal slam maadaama uu fadhi ku tukanayay maxay saxaabadii dareemayaan inuu hadeeto soo dibcayay rasuulku sal slam iyo arkayaan marka markii uu xataa sakaraaday oo aad u xanuustay adeerkii cabaas ibn cabdilmualib markuu yimiday uu eegay wuxuu ihi uu ku tagayaa nebigu jiradan cudurkan uu ku tagayaa ku tagayaa yani wuu soconayaa lan yaquum ma- ma kacayo kama kacayo tan markaasaa lagu yihi maxaad ku garatay wuxuu yihi waxaan aasay in badan oo reer cabdilmudaliba adrakadi weye waxaan aasay rag badan oo reer cabdilmudaliba halkaa saa markay wax u jiradaan way soconayeen buuri khibradda maaragtay odaygii muxuu yihi baadiyey roob baadii baa cirku ego bay buuri ma daayo maxaad u gartay waan hoos joogay bu inaan ku garto inuu daayan kale ilaahay waa hoos joognay buuri khibra yani khibraddu waxay noo sheegaysaa buuri inuu xirjirin roob ma jiro marka alkhibra waxay u sheegtay inuu nebi maxamed dhiman doono sal ilaahi maaha waxyi maaha laakiin muxuu ku ogaaday khibradii buu ku ogaaday wuxuu yihi waxaan aasay in badan oo ilmo cabdilmualiba ama cabdilmualib dhalay amba axfaadii cabdilmualiba kuwa awoog u ahaayo marka waxaa halkaa ka- aan kala soo baxaynaa ninkan saxaabigii waxa uu gartay inuu nebiga sal slam hadeetu sii sii socdo wuxuu markaa weydiisanayaa su-aal muhiim aan todhisa waa dakaad markaas markaa markaad qof weyn oo khibrad leh ama sheekh a u tagtid aad isladahay dib daba ma arkaysid ha weydiin dee su- maxay weysada ku jabtaa weydiin ha ula tegin maxaan radaa ma- ma- ma- islaanta br waxaa ula tegin saqajaanka dee yurub ka jira iyo canada iyo waxaa weydiisaa wax yani dhaxalgala oo aad is leedahay waad hayn doontaa muddo badan haddaad sii noolatid Ah, markaa ninkan muxuu yidhi qul lii qawla laa as'alu laa as'alu axada hayraka wa fii riwaayati maxaan odhanay bacdaka isla fahanay soo maha saddexdaa shay weyaan okay xadiiska marka jawaabta nabiga sal slam qul aamantu biاllaahi uma istaqimna maxaa ku jira waa waa macnaha labaad afartee tagn tii koodan soo baxnay oo saddexa macnaha labaad ee ku jira waa maxay xadiiska nabigu muxuu yiri sal slam qul qul buu ka yidhi dhe dhe dhe qul oo dhah waya dhe waxaad tidhahdaa aamantu biاllah okay cumar dhe qofkan uu ka leeyahay qul dhe uuba yidhiba muslim buu ahay waa maxay qodhe gaal ma gaal ba gaalka markuu noo yimaado waa islaamaya waa soo galbsiisa ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu rasuulullah allahu akbar hay khalaas fadhiiso warna mid noqday aniga maad iga oran kartaa qul ashhadu an laa dhe waa idhe maxay kala tahay qul dhe macno daqiiqa ku jira ikhwaani fillah qul dhe macno weyn baa ku jira macnaha ku jira muxuu yahay waxaa ku jira almacna alawal addaqiiq waxa weeyaan qofka bini aadamkii islaamnimadiisu maahin mar wax mar qura intay gasho fadhiisataa oo hadeeto aan dhaqdhaqaaqin islaamnimadu maaha wax la liqo sida maarata markay ducaadda khuruushku nagu soo baxaanay dacwadda noo sheegayaan dad baa oran jiray berigaa dee dhalinyarada hayni war marmikaan islaaminayaan kuwani war annagu kuli afar boqol soo islaamnay meesha ka baxa dhaha ragga waxaani maxay leeyihiin maninkaan islaamaynaa oo qur-aan ku qoranta ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu war wixii ku alla rumeeyo rumeeya waxaa halka culimada kala soo baxeen aliimaanu yujadadu liannahu yablaa iimaanka waa la cusboonaysiiyaa maxaa dhacay uu baaliyoobaa uu gaboobaa uu iscunaa iimaanku ta'aakul baa ku dhacaa inuu ta'aakul ku dhaca maxaad ku arkaysaa qof baad arkaysaa markuu iimaanka cirkaa uu marayo isniin khamiis ayaama cabiid wa wadaa ayaama kale arkaysaa war waa la eedaame wallaahi waa soo socdaaye war qofka isagu maaha waa dhacay oo imaankii baa fadhiistay kabwatun bacda qafwatun bacda saxwa dha qafwatun bacda saxwa dha qafwatun bacda maxaa dhaa saxwa Ah, baraaru kadib buu dib u seexday marka iimaanku wuxuu gaadhaa darajad bay culimadu yidhahdeen iimaanku wuxuu gaadhaa darajad siduu u socdo u socdo u socdo u socdo meelaa kasoo qabataad waayi wuxuu gaadhaa darajo siduu u socdo siduu u socdo siduu u socdo uu libdhi oo sida xidigaha lagu daawan war qofkan iimaan badana dadku ay fajacayaan qur akhris badana salaad badana iimaan badana limaada waa qofkii uu maxaa halkaan geynaya ya waa iimaanka walidaalika nabigu kama oran sala allahu caleyh wasalam iimaanka xaji kama oran nabigu sala allahu caleyh wasalam iimaan alla rumee kama oran qul maxay ka dhigtay haddaba jadiduu iimaanakum nabigu wuxuu yidhi iimaankiina cusboonaysiya qaaluu bima nujadidu yaa rasuul allah maxaan ku jadidinaa iimaanka laa ilaaha ila allah ku jadidiya buuri laa ilaaha ila allah ku jadidiya soo weji laa ila allah waad oranaysaa dee laakiin adoo soo jeedaa dhahaysa Ha, wuxuu yidhi imaamkeenii weynaaye raximah llah alimaam alghazali inaad inaad maqashay baa malin intuu kitaabka ixyaa culumaddiin intuuna qorin toban sano u galay sirdaab sirdaab waa hog hoggaa wuxuu ku yaalay uh, masjid al aqsa hoostiisa masjid aqsa hoostiisuu galay jimcaha uun buu soo baxay salaada jumcaha xataa jamaacaadka halkaa buu kaga xidhanaya ma tukanin jumcaha uun buu soo baxay uu tukanayay toban sano wuxuu yidhi markaa kitaabkiisu ku qoray almunkad min adalaal wuxuu yidhi وقولي لا إله إلا الله في هذا الأيام لا تساويها أي قول قلته بعد ذلك marka origin ayamaha la ilaha illa allah halkan ku origin wax u dhigmay ma jirto laan marka la ilaha illa allah halka hoosta ku origin wuxuu yiri koonko dhan baa ila oranay jirko dhan baa ila laha aqliga ila laha dareenada ila laha oo marka qaarkood waa meelan joogo ma garanay buu imaam qazali rahimahullah marka maxaa uga jeedaa ikhwaani fillah qul dhe waxay ka dhigan tahay iimaanka jadiid maxaa ku jeedinaysaa laa ilaha illa allah oo laa ilaa ma orano waan dhahnaa laakiin saan u dhahnay ku xidhantay kayfa naquulu laa ilaaha ila allah saan u dhahnaa laa ilaha laa ilaaha ilaah ma jiro waa nafyi soo maaha ma jiro ilaah ma jiro ilaah caqligaagu muu leeyay sidaa caqligaagu muu leeyay su-aashu waa taa weyn caqli caqli ma ka leedaa ilaah ma jiro ma leedaa ilaah ma jiro qalbigaagu ma leeyay dareenada moodu leeyay laa ilaaha kadibna malada ila allah saa soo noqotay waxaad nafiiday kullu ilaahin baatil subxaana allahi alcaliim waxa adduunka ilaah baatila jiro oo dhan wamaa aksaruhaa yaad diiday maxaa soo reebtay allah alxaqiiqatu lmutlaqa dhaad ilaahay waa xaqiiqa mutlaqa meel kastaad ka arkaysaa gacantaada ka arki lahayd adduunti meel kale ba gacantaada on daawo kofkaaga on caawa daawo allah baad ka arkay cuntada cunaysaa karaysaa ilahi muxuu yidhi falyandur اlinsaanu ilaa maada ilaa طacaami aniga dhaxarag allah ilmaha ilaahay kuu abuuro kusoo hordhigay falyandur اlinsaanu mima khuliq isaga daawaa lagu yidhi qul induruu maada fi الsamaawaati wاlard awalam yanduruu fi malakuuti الsamaawaati wاlard qul markaa maxay kaga siraysaasi laa ilaaha ila allah soo noqonaysaa muxuu ilahay yidhi suuratu tabaarak muxuu ilahay ku yidhi سبحانه وتعالى كونك ايغا بودي سوره تبارك خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت استجير مكارث الى كون كيسا مجرم فارجع البصر كعلي مر لبعض هل ترى من فطور تحدي تحدي كوي مجرى وركا وركا وين عرب كليه بل سو صار ميلان كو خلطم الهي iga dheh halkaabaa qalada iga dheh hal taraa min futuur suma irjici albasara karateen celcelide yanqalib ilayka albasaru khaasi'an wahuwa laa ilaaha ila allah waas dhibaysa markaas qul aamantu qul aamantu billaahi halkaasaa ku joojinana insha allah tacaala jazakum allah khayr